alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aasha sagaal iyo afartanaad waxa ay ka timi nin ka mida walaalaha oo qurbaha jooga waxa uu leeyahay xaaskaygu waxay haydaa diintayda markaa xukunkeedu muxuu noqonayaa ma iga furmaysaa mise iga furmi mayso jawaabteedu waxay tahay diinta oo la caayaa waa gaalnimo waana masale culimmadu ay isku waafaqsan yihiin wax khilaafiina aanu ka taagnayn mar haddii qofka sidaa yeelayaa uu yahay qof qaangaada oo miyir qaba oo arrinta noocaasi cid ku khasabtayna aanay jirine ikhtiyaarkiisa uu ku sameeyey qofkaasi wuxuu noqonayaa qof ka baxa diinta islaamka oo gaaloobay ilaahay baana subxaana watacaala qur-aanka ku sheegay ilaahay oo la caayo ama nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama qur-aanka kariimka ama dadka qur-aanka xambaarsan iyaga laftooda haddii qur-aanka awgii loo caayayo ama diintooda awgeed haddii loo caayayo inay tahay gaalnimo qaala allahu subxaana watacaala walain sa'altahum layaquuluna inama kuna nakhuud wanalcab qul billaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum haddii aada weydiiso maxaa waxaasi idin geeyey jeesjeeskaas ma ilaahay baad ku jeesjeesayseen ma rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma waxaad ku jeesjeesayseen aayaadka ilaahay waxay odhanayaan ciyaar iyo hadal badnaan baa noo geysay waxaad ku tiraa waxbaa cudur daaranina iimaankiinii dabadii waad gaalowdeen oo diinta waad ka baxdeen waana masalo culimadu ijmaacay kusoo naqliyaan iswaafaqa culimada inay culimadu isku waafaqeen in arrinta noocaasi ay tahay gaalnimo qofka arrintaasi ay ka dhacdo waxaa la gudboon inuu ilaahay subxaana watacaala u toobad keeno oo weyneyntii iyo jacaylkii diinta qalbiga ugu hayay baa ka baxay oo ka dhammaaday inuu arrinkaa qalbigiisa dib ugu soo celiyo diinta islaamkana inuu dib usoo galo waxaa ka dhacay uu ka murugoodo dib inaanu ugu noqonna uu go-aansado halkaana arrinkaasi uu ku joojiyo mar dambe aanu u noqon oo aanu samayn gabadhu haddii arrinka noocaasi ay ku dhawaaqdo ilaahay diintiisa ahaydo ilahay baynu ka magan gelaynaa ficilkaa foosha xune amabase ninkuba sidaasi uu yeelo waxay noqonaysaa guurkii u dhexeeyey inuu fasakhmo waayo ninka waa muslim gabadhii diinta caydayna waa gaalad weeye haddii ninka uu caayana gabadhi waa muslimad ninkii diinta caayana waa gaal nin muslimiina gabadh gaalo ah oo aan ahlukitaab ahayn yuhuud iyo kiristaan aan ahayn xaas uma ahaan karto oo meher uma hayn karo walaa tumsikuu bicisami alkawaafir buu ilaahay subxaana watacaala yidhi qaala allahu tacaala laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahunna dumarka gaalada ahi ragga muslimiinta ah xalaal uma aha marka laga reebo dumarka ahlukitaabka ah oo xalaalo ah ragga muslimiinta ah dumarka markaa muslimaadka in ragga gaaladii noocay doonayaan ba ha noqdaane marnaba xalaal uma aha sida aayadda qur-aankii ay tilmaantay marka guurka wuu fasakhmayaa oo ninka iyo gabadhaasi gabadhu ay diinta caayiday wax guuri uma dhexeeyo haddiise ay toobad keento gabadhaasi inta aan weli aanay ciddadu dhammaan guurkoodii hore ayay kusii wada joogi karaan uma baahna meher cusub iyo weligeedii inuu weydiista iyo howl dambe oo la asaaso uma baahna guurkii hore ayay kusii wada joogi karaan wallahu aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu